falastiin waa mahadsan tahay dabcan dalka jarmalka waxaa jooga dad soomaaliya oo gaara ilaa sideetan kun oo intooda badan ay yihiin dad waxbartay oo dalkaasi ka shaqaysta kuna nool degenaashana kula ku haysta marka dowladda jarmalka waxay nagala hadashay dad kooban oo labaatan qofood ku dhowaada oo dembiyo ka galay dalka jarmalka maxkamadaha jarmalkana ay xukumeen haddana dhamaystay xabsiyadii lagu xukumay waktigooda dhamaystay dadkaas oo aanay suurtagal ahayn in lagu sii daayo jarmalka sidoo kaleetan aanay suurtagal ahayn in xabsi lagu hayo weligoodba marka dowladda soomaalida waxaa laga codsaday dadkaas iyadoo loo fiirinayo xuquuqda biniaadamka la fiirinayo dadkaasi in dib loogu celiyo dalkoodii bacdamaa aanay jarmalku sharcigan horan ugu lahayn haddana aanay jirin fursad ay sharci ay ku helaan marka waa dad yar oo kooban oo labaatan qofood ku dhowaad ah muhim maaha dadka caamkaa ee asylumka dalbanaya maaha dadka shuruucda haysta maaha dadka aanay maxkamadu xukumina maaha waa dad ay maxkamada xukumeen oo dembiilayaal ah waxaa jira dad loo diiday codsiyadoodii magangelyo doonka la diiday sababo kala duwanna loo diiday ma ku jiraan kuwaas kuwa la soo celinay maya waxaa laga hadlay waa dad dembiyo dil kufsi iyo wax lamid a galay maxkamadaha ay xukumeen xabsiyadii waktigii loogu talagala soo dhamaystay haddana xabsiyada lagu hayo oo aan lasii dayn doonin in dalkooda lagu celiyo mooye marka sidee rabaan dadkaas in loo soo celiyo dembiyada gale ee xabsiyada dhamaystay
dadkaasi labaatameyada marka hore waxay u baahan yihiin in si farsamaa loo arrinta loo galo la hubiyo dadku inay dad soomaali yihiin waxaan ognahay inay jiraan dad tiro badan oo wadamada deriska nala ah ay ka socda oo magaca soomaalinimada isku dhiiba marka hore waxaan hubin doonaa in dadka labaatanka ku dhowaadka ah ee la sheegayo inay dad soomaali ah yihiin tan kale waxaan hubin doonaa inay yihiin dad maxkamado ku dhaceen oo la xukumay oo maxkamadihii ay dembi mataqana xabsigii loogu talagalay ay soo dhamaysteen marka intaa la hubiyo kadib iyo dowladda soomaalida waxay gacan ka geysan doontaa dadkaas sidii loo soo celin lahaa oo ay tahay in la siiyo mataqaana warqadihii ay kusoo safri lahaayeen mudan wasiir sida aad sheegtay dadka qaarkood dembiyo dil ahay geysteen see dadkaasi in dalka lagu soo celiyo laftirkooda iyagoo kufsi geystay dilal geystay sidee dowladdu ma sida muwaadiniin caadiyahay usoo celinaysaa mise hay-adaha cadaaladday marayaan mar kale mise waa dad xukunadii soo dhamaystay
dabcan dadkaasi xukumadii wadamadii ay joogeen jarmalka soo dhamaystay waayo oo wixii ciqaabi ay mudnaayeen dalkaasi sharciga u qabay way soo mareen markii ay soomaaliya yimaadaan dee haddeen soomaaliya aanay dembi ka gelin sabab loo sii raad raaca ma jirto laakiin arrimahaas waa arrimo hay-adaha cadaaladda hay-adaha mataqaana ku shaqal leh mataqaana amniga ay go-aan ka gaari doonaan maaha arrinaha hadda aan ka jawaabi kara maaha
waxyaabaha kale laga wada hadlo waxaa kamid ahaa mashaariic horumarineed jarmalka mashaariic horumarineed oo soomaaliya wuu ka sameeyin jiray maxaa hadda ay jarmalku idiin ballan qaadeen oo mashaariic horumarineed ah marka laga soo tago dadkan la soo celinayo ee dembiyada galay
horta jarmalku waa wadanka labaad ee soomaaliya xagga deeqaha horumarinta siiyo marka dalka marka maraykanka laga yimaado waana dalka koowaad ee kamid ah wadamada yurub ee kaalmada ugu badan soomaaliya siiya dabcan kaalmada soomaaliya inteeda badan waxay ku salaysneed waxyaabaha humanitarianka waayadii hore haddun bay bilaabanaysaa in dhinacyadii horumarinta la aado ama iskuula la dhiso amba wadooyin la dhiso amba mataqaana siyaabo kaloo loo isticmaalo mataqaana xagga horumarinta ah sidoo kale jarmalka wuxuu qeyb weyn ka yahay mataqaana e u-da oo ah hay-adda bixisa qarashka ugu badan ee ku baxa mataqaana ciidamada nabad ilaalinta ee midooda africa marka arrimahaas o dhan ayaan ka wada hadalnay iyo jarmalka dee inuu dib u bilaabo taageeradii uu siin jiray booliska soomaaliyeed uu dib u dayactiro iskuuladii farsamo ee dalka hore oga jiray oo kii burca uu ka mid yahay kan xamar uu ka mid yahay kan lafool uu ka mid yahay oo intaba ay jarmalku dhiseen marka waxaan waxaa wada jiri doona wadahadallo farsamo oo kan ka hooseeya oo wasiirka horumarinta iyo mataqaana iyo wasaaradiina horumarinta qorsheynta ay wadageli doonaan sidii mashaariicdaas mataqaana jarmalka iyo soomaaliya iska kaashadaan loo ballaarin lahaa
ugu dambeyntii mudane wasiir waxaa jirta in maraykanka doorasha dhowaan ay ka dhacday shantii bisha uuna ku guuleystay madaxweynihii afartan shanaad ee hore donald trump sidee dowladiinu u aragtaa doorashada maraykanka dabcan trump wuxuu madaxweyne ka yahay dalka maraykanka oo dee ah dalka adduunka maanta ugu weyn taageerada ugu badan soomaali siiya waa soo dhoweyneynaa in dimuqraadiyaddu dadku maraykanku ay doorteen ciddii ay u arkeen inay danahoodii mataqaanaa ay hogaaminayso marka anagu waxaan mar walba diyaar u nahay cid walbo ay dadku maraykanka doortaan inaan la shaqayno aana kala shaqayno danaha soomaaliya iyo danaha labada dal ay wada yeelan karaan marka waa soo dhaweynaynaa doorashada madaxweyne trump